khudaarta iyo dalagga oo sida casriga loo beero ayaa laga hirgeliyey deegaanka baxdagaabo ee gobolka mudug taasoo aan markii hore looga baran tani markii laga hirgeliyey deegaankaasi baxdagaabo waxyaabaha beertan ka baxaya waxaa ka mid ah basbaaska yaanyada liinta babaayiga koostada iyo mooska oo markii hore meelo kala gedisan looga keeni jiray balse haatan deegaanka laga helo gudoomiyaha arrimaha bulshada ee deegaanka baxdugaabo ee gobolka mudug ayaa sheegay in horumar badan laga gaaray hirgelinta beertan beeraha maaha waa beer beer kala weyn waa beero beru waa badan yihiin waxaan wax igu taageerana ilaahay mooye adana ma jiro waxaa ujeedaan aniga uma ilaahay u sababo oo maantay gelmudug u noqotay mataqaanaa xarunta noqotay waxaa ka soo baxa dalag walba oo laga soo qaada gaarxayo ilaa gaarxayaa la geeyaa marbaa garow xataa loo gudbiyaa marbaa ilaa xamar loo qaadaa marka waxaa ka soo baxa hadda waa arki doontaan basbaaska koostada yaanyada qaraha batiiqa lidhanaanta babayga wax aan ka soo bixin wax aan ku olin wax aan ku olin moos waxaan ku olin maleh intaan la hirgelin dadku waa yabanaan waxay lahaayeen meeshaan meeshaan waxay dhahdeen lahaayeen xoolaha nabad guryaha bay lahaayeen laakiinse markay dhadhasheen waxay ku leeyihin mid kale maa samaysi waxaan codsanayno haddaan helayno beertu biyaha nagu yar muhiimadda nugu yar biyaha hal ceel baa ku yaalla baxda gaabo ceelkaas haamaha ku yar hal ceel lama deeqo xoolihii beri waa deeqi waayeen wax noo yimaadan soo boqdana ma hayno boqolkiiba boqolba hay-adaha waa u tarnay wasaaradda biyaha hay-adaha biyaha nugu yar baa nidhi haamaha nugu yar ceelkaa nugu yar haddii na caawinayaan weye dasna caawin hadda nugu xoog nugu xoog kamil nugu meeshii inta intaan nool nahay deena wax beeranno dhiirigelin baan u baahana keliya mooye balweri qaran loogama keeno yaanyan loogama keeno baroni logama keeno basas logama keeno soongaadkaasaa marba kale un loo keena mooye boqolkiiba siddeetan iyo shan ilaa hor iyo meeshaan annagaa kaafina beeraha gobolka mudug ku yaalla baa kaafiya